soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana idiin soo jeedinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daanduray ibraahim inta aynaan dhambaalladii iyo tahniyadii la soo diray aynaan aadin aan dhegaystayaasha u soo qabanno heesta nabsi ee ku luuqayso fanaanadda farxiyo fiska ibraahinow waraaqda ugu horraysa ee gacanteeda ku jirta haddaan inoo soo qabto waxaa jimcihii hore ee bishan oktoobar ay lixda ahayd gobolkan virginia ee dalka maraykanka lagu qabtay arooska boqoradda faadimo ilhaan muuse maxamed ilhaan muuse abtiyow iyo axmed maxamed nuur xaashi waxaana arooskaas ka soo qayb galay dad aad u tiro badan oo ka kala yimi dunida daafaheeda oo xataa xamar ay ku jirto ibraahim odan gudagolada labaadka waxaa tahniyadan diraya hooyo faadimo maxamuud xaashi iyo aabe maxamed nuur xaashi ifraax maxamed nuur fartuun maxamed nuur mune maxamed nuur shariif maxamed nuur iyo mustaf maxamed nuur zaynab maxamuud xaashi iyo yaasmiin maxamuud xaashi abtiyaal cumar xaashi axmed xaashi xasan xaashi iyo yuusuf direed adeer maxamed beergeel iyo weliba farxiyo cusmaan maxamed cali cabdiraxmaan cali maxamed beergeel mustaf cabdiqani caaisha iyo sihaam dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa waxay tahniyad u dirayaan boqoradda faadmo ilhaan muuse maxamed iyo axmed maxamed nuur xaashi oo arooskooda uu ka dhacay gobolkan virginia ee dalkan maraykanka waxayna leeyihiin arooskiinu ha noqdo kii lagu barbaaro ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin waa tahay dhambalkan wuxuu naga soo gaaray aadan mukhtaar macalin cabdi iyo fiidow mukhtaar macalin cabdi iyo faadumo mukhtaar macalin cabdi muslimo mukhtaar macalin cabdi iyo nimco mukhtaar macalin cabdi iyo aabe mukhtaar macalin cabdi hooyo guurey aadan cali iyo iyo faadumo xasan xaaji iyo eedda xabiibo macalin cabdi iyo abti ibraahim aadan cali dhammaanna waxay jecel yihiin in ay halkan taaniyad uga diraan isxaaq mukhtaar macalin cabdi iyo xaawo cali ibraahim oo wiil ugu dhashay deegaanka dudumaale ee gobolka bokool waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi isxaaq macalin ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin ibraahim haddaan tahniyadii ka yar nasanno waxaan noo soo qabanayaa ibraahinow ma la dhuubtay awga heestaas waxaa ku luuqaynaya xuseen yuusuf tarabi iyo maryan mursal dhambaalkana waxa uu nooga yimid hooyo dahabo sangaab iyo maxamed muuse iyo axmed muuse iyo iqra muuse dhammaan reer muuse abtiyow iyo abti maxamed sangaab habaryaro madiina maka shukri sangaab iyo dhammaan reer sangaab maryan iyo cabdiraxmaan sangaab adeer cabdi geedi dabay iyo cabdirasaaq aadan galool iyo mulki xaaji iyo eed xaliimo yebrow jenaraal indha qarsho iyo cabdiraxmaan yebrow iyo xaaskiisa saciide cali falaax iyo carruurtooda muqbil cabdiraxmaan ilyaas cabdiraxmaan soomaaliya cabdiraxmaan iyo kowtar cabdiraxmaan maxamed colaad xasan jacfar kuukaay cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiim maxamuud sharwac zaale cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari oo ka tirsan laanta af soomaaliga v o a waxaa kale oo habalyadan diraya axmed sheegow iyo cabdiilaah maalinguur waxaana ay kala joogaan dhammaantooda dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad hawad u marayaan boqoradda faadumo ilhaan muuse abtiyow iyo boqorka axmed maxamed nuur xaashi oo dhowaantan arooskooda uu ka qabsoomay gobolka virginia ee dalkan maraykanka jimcihii bisha oktoobarna ay ahayd lixda waxaana aan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbashiga barwaaqo ee bana uda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin ismaaciil dhambaal kale noo soo qabo ibraahinow waraaqdan tahniyadda ee gacantayda ku jirta waxaa dirayaa muhaab maxamed aadan sulaymaan maxamed aadan cabdiwahaab maxamed aadan cimraan maxamed aadan daa'uud maxamed aadan maxamuud maxamed aadan ilyaas maxamed aadan umana maxamed aadan maryan maxamed aadan sayme maxamed aadan xaniifa maxamed aadan dhaa'ifa maxamed aadan mustaf maxamed aadan cabdikariin maxamed aadan cabdinaasir jacfar sheekh cabdirasaaq cabdi cali oo ku magac dheer abiija iyo hooyo umayma cabdikariin dhammaan reer maxamed aadan iyo asxaab badan oo kala duwani waxa ay tahniyad aroos ah u dirayaan ayad baa layidhi maxamed aadan iyo waasila yuusuf aadan oo dhowaa ku aqalgalay gobolka shabeellada hoose waxayna leenahay alle ha idinka dhigo kuwiis ku waara ubad khayr qaba kale hela aamiin ibraahim heesta saddexaad ee aan dhegaystayaashana u soo qabanayno waa deebaqaad waa codadkii cabdiqaadir xasan nageeye iyo zahra mire
nin daruurta joogo dayaxaysan baanahay deebaqda caashaqaha nin durduurtay baanahay nin daruurta joogo dayaxaysan baanahay deebaqda caashaqaha nin durduurtay baanahay ruux ku diboodo daaduuna baanahay ruux ku diboodo daaduuna baanahay nin darta maraano diidaya baanahay diidaya baanahay ruux ku diboodo daaduuna baanahay ruux ku diboodo daaduuna baanahay nin darta maraanoho diidaya baanahay diidaya baanahay dooqu caynad badana dumar xiiso badana dooqu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maadigiigaxan dooqu caynad badana dumar xiiso badana dooqu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maadigiigaxan
dugsigii aqaali dabka fulay baad tahay dugsigii aqaali dabka fulay baad tahay duqshida ninagto ku dayoobay baad tahay duqshida ninagtooba ku dayoobay baad tahay diriyaan wax maqalo warku warku warku deeqin baad tahay diriyaan wax maqalo tahay nin iskii u daalo dabarboodaya tahay nin iskii u daalo dabarboodaya tahay dadku kala nasiibran dhammaanaantoo dhalan dadku kala nasiibran dhammaanaantoo dhalan adan doobiso oo culan adan doobiso oo culan dudubo dudubaha ilaah dadku kala nasiibroon dhammaanaantu waa dhalan dadku kala nasiibroon dhammaanaantu waa dhalan adan doobiso oo culan adan doobiso oo culan dudubo dudubaha ilaah
anigoo ku daawada sida doombirto kale dabcigiyo oqoontana degelayn wadana anigoo ku daawada sida doombirto kale dabcigiyo oqoontana degelayn wadana duugayga faale diirkaagu haynoxo duugayga faale diirkaagu haynoxo diidmada nacaybkiyo iga daadi qoodida iga daadi qoodida duugayga faale diirkaagu haynoxo duugayga faale diirkaagu haynoxo diidmada nacaybkiyo iga daadi qoodida iga daadi qoodida dooxu caynad badana dumar xiiso badana dooxu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maa degigaxan dooxu caynad badana dumar xiiso badana dooxu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maa degigaxan
qalbigii digandigi ma dawayso waane baa u qaatee jacayl hortaabaan doobiga u qaatee aniguna ku diidee deerada deerada deerada la dhaantee aniguna ku diidee deerada deerada deerada la dhaantee nin iskii u daalo dabarboodayaa tahay nin iskii u daalo dabarboodayaa tahay dadku kala nasiibran dhammaanaantu waa dhalan dadku kala nasiibran dhammaanaantu waa dhalan adan doobis oo culan adan doobis oo culan dudubo dudubaha ilaahay dadku kala nasiibran dhammaanaantu waa dhalan dadku kala nasiibran dhammaanaantu waa dhalan waxaa dhambaal uu nooga yimid faadumo baraanburtooy iyo guddoomiye xaliimo yaray iyo ambasador faadumo insaaniya keef cabdulaahi iyo nimko cabdulaahi iyo nanteeda yar naghaad zakariya maxamed axmed iyo yasmiin salaad farxiyo gabayre iyo kowsar cabdiraxmaan iyo mulki cali nuur iyo maryan nuur xaashi iyo odageeda maxamuud mascade sagal axmed iyo cali bilaabreeg iyo amal daahir dadkaasi waxa ay jecel yihiin iyagoo meelo fog uga yimid arooskan inay hambali u diraan boqoradda faadumo ilhaan muuse abtiyow iyo boqorka axmed maxamed nuur xaashi oo arooskooda uu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ay leeyihiin arooskiina aamin
waraaqdan tahniyadda ee gacanteeda ku jirta waxaa dirayaa injineer borow oo jooga dhadhaab dhagaxley aabo qaasim cabdulaahi sharmaarke qaasim cabdulaahi cabdifataax qaasim cabdulaahi balaag dhagaxley cabdicasiis maxamuud cabbaas iyo weliba yaasiin ibraahim kamas faarax barre weli shukri cali axmed weli shukri iyo dhammaan asxaab kala duwan waxay tahniyad aroos wacan ah ay u dirayaan cabdiraxmaan maxamed aadan iyo mahado shacbaan oo arooskoodu ka dhacay wajeer oo ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi noqda kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela aamiin haddaan dhinacii heesahana inoo raaciyo waxaa inoo soo qabanaya heesta dhudi ee uu ku luuqayay fanaanka jibaar alkhaliiji
Tandawrayendabakataana dalalki qoraxda idha
waxaa noo baaqaya oo dhabbaalkan noo soo diray xasan maxamuud barre iyo xaaskiisa sacdiyo xuseen maalin aweys sheekh ciise xaaskiisa cureji iyo carruurtooda imaan khadiijo iyo idris ambasador cabdiraxmaan sheekh ciise iyo xaaskiisa dotoresa khadiijo waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan axmed maxamed nuur xaashi iyo faadumo ilhaan muuse abtiyow oo arooskooda uu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay ibraahimow tahniyadda dhinacayga ugu dambaysa haddaan inoo soo qabto waxaa diraya hooyo axado dhicis hooyo xamse cabdulaahi iyo hooyo khadra maxamed hooyo sahre axmed hooyo star ciise saynab maxamed sahre maxamed obax mahad iyo weliba muntaas baa layidhi ilyaas maxamed injineer cali maxamed deriye kawsar eke axmed nuur xamdi bilan iyo weliba aabe maxamed cabdi aadan aabe maxamed muxumed baa layidhi iyo aabe maxamed cabdinuur adeero xasan maxamed iyo muuse yalaxow cabdiraxmaan yalaxow maxamuud duugow iyo maxamed duugow iyo abtiyaal dhicis maxamed cabdi maxamed iyo ugaas maxamed iyo cabdulaahi cabdiqaadir dhammaan waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan aabe eliyaas maxamed iyo suleekha maxamed maxamuud oo wiilugu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gedo wiilkan waxaa loo bixiyey ayaa layidhi bakar ilyaas maxamed soo barbaar ayaan leenahay noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca heesta shanaadin dhegeystayaashan isbaxal uu soo qabanayno waa ah haddaad iga maqnaati mugdi imeel xuleya ya salaam waxaa qaadaysa fanaanada xaashi cabdi
waay muuqda kian mage kama dareemehan ima moge madaxiisa wixin u mutaye waay muuqda kian mage kama dareemehan ima moge madaxiisa wixin u mutaye macaan badno wixin ku maraya mawla oge ku muujiye marle maqsuudiga yeele macaan badnoobo wixin ku maraya mawla oge ku muujiye marle maqsuudiga yeele ah markaad iga maqnaatide Ah, mugdi imeel xunaan maraay Ah, markaad iga maqnaatide Ah, mugdi imeel xunaan maraay mid agawe kama marme adigay milkiye kumurgode maalmahane maankay soo naqe mid ogawe kama marme adigay milkiye kumurgode maalmahane maankay soo naqe waxaan mudaa intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa si wadadirida kugu soo jeedinayey ismaaciil xuseen farjar iyo anuga ibraahim xasan daanduray intaan markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
maya iyo hamidunide waxaan mudaa meel aan iga ron mamirka gale mana ka maqle maya iyo hamidunide ah markaad iga maqnaatide mugdi imeel xunaan maraaye ku meermeere waa imaan qaadaye maalin walban ku imade miriqda maarke muddo badan ku meermeere waa imaan qaadaye maantii hore adiga imuneye mehelmaantaye haymoodine iga soo marmehid ogeede maantii hore adiga imuneye mehelmaantaye haymoodine iga soo marmehid ogeede Ah, markaad iga maqnaatide Ah, mugdi imeel xunaan maraaye Ah, ah, markaad iga maqnaatide